barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin shanta bisha juun sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala soo codsiinaya sahre ciidle nuur iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah qaar ka mida dhallinyarada reer jabuuti oo sheegay inay guurkooda ku soo beegayaan bisha barakaysan ee ramadaan si ay kharashka arooska u dhimaan anu waxaan jeclay in ramadaan ku beego waa bacda taraawiixaad meeninaysa qofkii odayaasheedii odayaasheed markaad kaxaysid odayaashoosood maanta dhan soomanaa saambusiyi wixii ka soo dhergey taraawiixii markay galaan way daalayaan saacad bay ugu yaraan tukanayaan hadhow marka baxaan baadna dee odhanaysaa soo galaana waa meherkayga masaajidka ka bixina marka masaajidka ka bixi waayaan hadhow tana waxaad ku sheedhanaysaa iyagana sbread iyo faantaad siinaysaa si uu dibradda uga dhacdo waa intan waxaa kaa baxaysa sbread ba kaa baxayo
sidoo kalena waxa aad maqli doontaan hablihii oo iyaguna isku diyaarinaya munaasabadda ciidda iyo sidii ay isku qurxin lahaayeen goobaha cillaansaarka ayaa diyaargarow xoogan wada xilligii lasoo maray hadda oo aan kasoo gudubna abaartahay horta cilaan ma soconin allow caruurtii iyo xoolihii iyo dadki wax la siyaabi lala'aayo halkaas gabaabtii baa ka imaaday ma garan laakiin haddeer maasha allah hadda raso weyna waa leenahay hawshiina hadday noo bilaabatay marka xaaladdu marka maasha allah haddeer taan baan waduragelaynaa maaragtay arrimaha noocaasa laakiin xoogaa ayaa intii hore hakad baa galay
waa hagaag qasiidooyinka barakeys bisha barakeysana ramadaan aanu ugu tala galnayna waxaa ka mid ah waxaad la baxdaa adduunyada dhig iyo baaska xijabo dhig iyo baaska xijabo berina ka sii horreeye habaalmeeni ruuxa baahane
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiisa badan ayaannu idinku haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida ciidamada booliska ee london ayaa maanta oo isniina sameeyey howlgallo dheeraad ah oo ay ku ugaadhsanayaan dadkii xidhiidhka la lahaa weerarkii london ka dhacay sabtidii weerarkaas waxaa ku dhintay ilaa toddoba qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan konton qof oo kale mas-uuliyiinta ayaa sheegay in taliska la dagaalanka argagixisadu uu xabsiga dhigay tiro dad ah intii ay ku guda jireen baadhis ay ka samaynayeen goobo ku yaala newham iyo barking dadka la xidhxidhay ayaa ku biiraya ilaa labiyo toban qof oo hore oo shalay ay xidheen ciidamada booliska ee london dalalka sacuudi arabiya baxrayn imaaraadka iyo masar ayaa maanta ku dhawaaqay inay xidhiirka diblomaasiyadeed u jareen dalka qatar iyagoo ku eedeeyey inay taageeraan argagixisada dalalkan ayaa midibo si gooniya dhawaaqan u soo saaray waxaana ay sheegeen in ay shaqaalahooda diblomaasiyadeed kala soo baxayaan dalkaasi qatar sidoo kalena ay jarayaan isku socodka hawada iyo badda ee ka dhexeeya dalkaasi dalka sacuudi arabiya ayaa sidoo kale hogaamiyeyaasha isbahaysiga ka dagaalamaya wadanka yemen ee taageeraya dowladda wadankaasi waxa uu sheegay in qatar laga saari doono howlgalkaasi wakaaladda wararka ee sacuudi arabiya magaceeda loo soo gaabiyo isbah ayaa sheegtay in qatar ay taageerto kooxaha argagixisada kuwaasi oo ay ajoodadoodu tahay sida ay sheegeen inay qalalaaso ka abuuraan gobolka waxaanay sheegeen in argagixisadaasi ay tilmaameen ay ku jiraan ururka daacish ikhwaanulmuslimiin iyo alqaacida wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa tallaabadaasi ku qeexday mid aan loo cudurdaarin oo xadgudub ku ah madax bannaanida qatar ayaa hore u beenisay inay taageerto argagixisada
duhur wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan wiilal badan oo dhalinyaro ah ayaa ku tala jira in ay arooskooda ku beegaan bisha ramadaan ee barakaysan si ay u yareeyaan kharashka arooska ku baxa sidoo kalena waxay doonayaan in ay guryahooda ama dhidibka u taagaan inta lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaan warbixin arrimahaas ku saabsan waxaa magaalada jabuuti nooga soo dirtay wariyaha v o a sagal siciid faarax dhalinyaro badan ayaa arooskooda waxa ay ku aadiyaan bisha barakaysan ee ramadaan iyagoo sababo kala duwan u xusha balse caawiye oo qudhiisu doonaya inuu arooskiisa ku beega bisha barakaysan ee ramadaan waxa uu aaminsan yahay in sababta ugu weyn ee dhallinyaradu arooskooda ay ugu aadiyaan bisha barakaysan ee ramadaan inay tahay si ay dhaqaalaha u yareeyaan iyadoo dhallinyarada aroosta xilligaan ramadaanka ahayn uu dhaqaalo badan ka baxo bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa caawiye waan ku dhowahay adiga aan ku salaamaya sagal iyo daadiyaasha barnaamijkaba waa run maalmaha kale dee waxa lagu odhan jaadkeen hutel noogu tun maxay noo sameeye laakiin markan rabadaanta ay tahay masaajid baa qofkii geenaysayo waa lagu kala yaacayaa markaaba dhaqaalaha waa laga dhuumanayaa oo memto haddana waa bil cibaado oo marka dhinac ka egtidna waa bil naxariis badan waa bil mataqaanaayey qofku baraka ay ku jirto arooskaas maanta la qabto qofkii markaad aroosaysid ee habeenkii masaajid baa ku ballaminaysaa waa bacay taraawiix aad meeninaysa qofkii odayaasheedii odayaasheed markaad kaxaysid odayaashaasoo dee mataqaanaa maanta o dhan soomanaa oo saambusiyi wixii kasoo dhargey way dibirsan yihiin taraawiixii markay galaan way daalayaan saacad bay ugu yaraan tukanayaan hadhow marka baxaan baadna dee odhanaysaa soo galaana waa meherkayga iyo masaajidka ka bixina marka masaajidka ka bixi waayaan hadhow talo waxaad ku shaydhanaysaa iyagana sbraad iyo faantaad siinaysaa si uu dibraadda uga dhacdo waa intaa waxaa kaa baxaysa sbraad baa kaa baxayaba dhaqaaluhu intaa ku xidhaya
ka waran caawiye qaar badan oo kamida dumarka ayaa waxay aaminsan yihiin sababta wiilashu arooska rabadaanka ay ugu aadiyaan inay tahay in gabadhu ay afur macaan u diyaariso baltaana ka waran lama odhan karayo gabadh waxay ku sameyn aftur iyo waxaa labadiin waa aroos baa tihiin laba qof oo keliyaa tihiin dad badan lama joogaan waa shahru casr waxaa ku jirtiin hadday ugu badato marka shaqada kasoo dhawaxdid dibaddaad uga soo iibinaysaa saambusiyi waxay doonayso iyada laftigeega hadduu reerkood noo soo jirin caruur badan joogi lahayn faamiy kula deganaan lahayn dhaqaalo badan baa bixi lahaa markaa laakiin rabadaan baad aroostay labadiinoo keliya weeyaan marka dhaqaalihuu sii yaraanaya haddane halkaa laftigeega
saan ognahayba ramadaanka wuu howlo badan yahay lacago badan baa ka baxa dadka haddaad tii arooska ku bixi lahayd aad soo dhaaftay bal ka waran dharkii ciidda gabadhiisoo dhar ciidma rabto gurigii wuxuu rabaa dhar ciid lacagta kaga baxaysa taana xaggeed kaga baxsan soo dharkii ciidda iyo waxay way iska wadataa shantad dhan bay aqalka la soo gashay ciidda meed a u baahanba shantad bay wadataaye oo shaaro casal bay ku jirtaaye oo aroos cusube dharkii arooska mid ku ciiday lasoo baxay dhow toole adiga laftidaa dharkaa arooska mad ku ciidaysaa waad wadatiin wixiin iyo dhanba shantadad lasoo gashan jadiidaad lasoo gashan aqalkii markaa ma la oran karayaa waa dhako aad gabdhaha u dhakaynaysaan ama waa kaarto waxaad rabadaanka ugu aadinaysaan aroosyada may dhaka haddaan idhaano hablahan la qabsanaya dhaka saasa maaha laakiin waxaan ka egnaa dhinaca khayrka oo waa naxariis aqalka arooska la sameeyo bisha rabadaan bara kuu leeyahay uu ka khayr badan yahay aroosyada kale gabadha waktigaada soo meherisaay kulle aqalkiina farxad iyo reereen baa ku dambeynaysa waa baalin maalin rabadaan weeyaan anu waxaan jeclay in rabadaan ku beego oo mataqaanaayey bisha rabadaan ee barakaysan inaan meheriyo maadaama bisha rabadaan aan meheriyeyna waxaa dhici karta waxaaba run a dhici karteen odhane inuu aqalkaas aqal farxad iyo reynreyn iyo naxariis iyo barako badan ay ku jirta bisha rabadaan
dhinaci dhaqaalahana waad doonaysa inaad ka yara dhuumatood yarayso adduunka imkas ka kulaaday odhan mayna been sheegi maa odhan maayo dhaqaalo badan baan doonayaa waa run haa dhaqaalahu kaa yaraanaya ka waran haddii rabadaan ahaan lahayn arooska mise lacag ku bixi lahayd arooska ugu yaraan dee lix boqol oo kun ilaa in ka badan saldambao qofku siduu u haysta lacag saloo kale lacag badan yahay ayuu ku baxaa qaar baa milyoonoo ku meherinayaa qaar baa ugu yaraan lix boqol oo kun oo noqonaysaa saddex boqol oo kun dee lacagtaas lacag fudud ma waa saddex kun oo dollar shan kun oo dollar iyo in ka badan baa laisku meherinayaa laakiin bisha barakaysan membaa laba boqol oo kunna ma gaadhayso waxaan kun dollar hayn dhalinta waxaan ku boorin lahaa inay bisha barakaysan la wada sugaan gebigooga soomaali oo dhanba dhinaca kheyrkana ka eegaan dhinaca kalena ka eegaan waxaa is aroosay soomaali meeshay joogtaba bisha barakaysan barakada halkaas ku jirtaaye laakiin gabdhihii doonaya inay damaashaadaan arooskooda laga soo qayb galo ee saad sheegtay dadka taraawiixda ka yimid ee faantida aad siinaysid aan hayna doonaya in casumaada dhacdo ka waran dhinacii gabdhaha maxaas leedahay iyaga laftigood waxaan u caqli celinahayn inay arooska fududeeyaan inamada u fududeeyaan maadaama adduunka kulaaday oo dhinaca khayrkana ka raacaan kolley haddaad buuq badan samaysid lacag badan kaa baxdo arooskaas ma sii jiro nebigu wuxu yidhi alai salatu salaam arooska ugu fudud ayaa ugu khayr badan marka ina kaa ka raacan ba iyagana rajeynayna
marka waxaa leedahay balanteen waa rabadaanka ha bilantiina soomaali oo dhan waa rabadaanta
wariyaha v o a sagal siciid faarax ayay ahayd oo jabuuti warbixintaasi inaga soo dirtay laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan
dhinaca kalena ismaaciilow waxaa la sheegay goobaha ganacsiga wiilkaasi sidaynu maqlaynay wuxuu yidhi arooska rabadaantunbaa laga dhigayaa waan gartay goobihii ganacsiga ee dumarku isku qurxinayeen ayaa si- sida cilaansaarka iyo timaha meelaha lagu hagaajiyo ee lagu qurxiyo ayaa iyaguna hadda waxay bilaabeen diyaargarow aad u xoogan iyagoo ugu diyaargaroobaya bisha ramadaan aroosyada la samaynayo iyo weliba maalinta munaasabadda ciidda ee fooda inagu soo haysa ilaahay khayr haynagu gaadhsiiyo hadda tobankii horunbaynu dhammaynay maanta haweenka ka ganacsada xarumaha haddaba qurxinta ayaa sheegay in suuqoodu oo xaami u yahay bilahan imika aynu galnay maadaamuu laga soo doogayo abaar fara badan oo dadka iyo dunyadaba saamaysay wariyaha v o wada cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan ku eegaya deegaanada hoos yimaada maamul goboleedka galmudug ee weliba lagaga shaqeeyo xarumahaasi cilaansaarka iyo isqurxinta inkastoo shaqooyinka ay herar kala duwan leeyihiin haddana cilaansaarka waxa uu ka mid yahay farsamada gacanta ee ay ku shaqaystaan gabdhaha soomaaliyeed kuwa oo ka hela wax soo saar ay naftooda ku qanacsan tahay ha yeeshee qaar ka mida gabdhaha cilaansaarka ka shaqaysta ayaa sheegaya in hoosu dhacu ku yimid shaqadii cilaansaarka ay hayeen nimco jaamac barre waxa ay xarun cilaansaar ku leedahay degmada cabuudwaq ee gobolka galgaduud waxa ay ka sheekeynaysaa sababta ay u yaraatay shaqada cilaansaarka wallaahi horta xilligii lasoo maray hadda oo aan kasoo gudubna abaarta ahayd horta cilaan ma soconin allow caruurtii iyo racaru- een, xoolihii iyo dadka wax la siiyo abilala'aayo halkaas gabaabsi baa ka imaaday ma garas laakiin haddeer maasha allah hadda rajo weyne waa leenahay hawshiina hadday noo bilaabatay Een, iidii weyneyd oo mataqaanaa een, faqiir oo kabiir anka islaamaha waaweyn oo maaragtay waayeeladan warkaasoo kale waa ku tuurtaan mowt marka xaaladdu marka maasha allah hadeertaan baan gudagelaynaa maaragtay arrimaha noocaasa laakiin xoogaa ayaa intii hore hakad baa galay dee xoolihii bilam kartoon iyo alaabi iyo casiliid cadde iyo afaara loo guraayo bo shaqada cilaansaarka waa howl dumarka ay bartaan si ay ugu shaqaystaan islamarkaana ay u helaan wax soo saar ay noloshooda ku maareeyaan waa tan ikraan maxamed cali oo ka mida gabdhaha cilaansaarka ka shaqaysta wax badan baan ka faa'iidnaa wax badan baan ka faa'iidnaa waxaan ka faa'iidnaa kolley waa wax xirfad maxay ahayto aad taqaanid weeyaan maskaxdaada maskixiyan aad maskaxdaada ka keensanaysid waxa weeyaan xirfadda gacanta weeye Waa wax badan baa ka faa'iidnaa alxamdulilah wax badan baa ka faa'iidnaa dhaqaale ahaan ka waran ee wax soo saarkeedan ka soo gala dhaqaale aada u badan baa naga soo gala ilaha kaleeto dhaqaalaha naga soo gelin baa bisha maaragtay een, hadda aan ku jirno rabadaanka maandida hadda ma ku jirnaa dhaqaale aada u badan baa baa maxay haysa naga soo geli jirtay inkastoo hadda bishaan aysan bilihii horeyta aysan la mid ahayn maxaa isbedelay waxaa isbedelay haddee abaar baa dhacday abaartii hadday dhacdayna een, dee waxaa la dhahaa bishaan oo kale faadmo sanqaad baa la dhahay oo gabdhaha waxaa laga horgeeyaa bisha sanqaadka wuxuu dhahaa caawadaadka uga baxday haye
marka waxa weeyaan een, gabdhihii saa soo soon soo soonka hortiisa la xareyn jiray baa hakad baa galay oo maxay ahayd een, hakadka galayna waxa weeyaan xoolihii dee gabadha waxaa la rabaa alibari iyo aroos iyo adduun in lagu geeyo ma ogtaha haye marka waxa weeyaan xoolihii baa abaartii baa la hartay xoola la qalaaba la waayey oo marka inay dib dhacdo taasaa keenay ilaa imise sanaad ku shaqaynaysaa adiga ilaa iyo waxaan hadda aan waxaan ku bartay aan umalaynayaa sagaal sagaal sanaan jira hadeertaana lix iyo labaatan sanaan jira ilaa intaas oo ka shaqeynaya ilaa sacuudi carabiya ilaa yeman waa kaga soo shaqeeyay wax badanaad ka faa'iday wax badan aan ka faa'ida alxamdulilah waalidkaygaa ugu shaqeeyay oo maxay ahayd aan wiil ugu ahay shaqadaas oon aabbo ugu ahay ilmeheena inta badan waan ku korsannay eeliyadeena qofkii taakula rabaan ka taakulaynaa xarumaha cilaansaarka ayaa hadda wada diyaargarowgii ay uga faa'iidaysan lahaayeen bisha ramadaan sida ay sheegayaan ikraan iyo nimco waxaan samaynaa k- marka ugu horeyso meesheena agabkii hore oo yaalay baa wax ka bedelnaa agabyo kaleeto oo casri oo markaa wixii socdaan keennaa Een, agabkaan ku shaqayn jirnay een, sida daawooyinka oo kaleeto haye waa wax ka bedelnaa inta badan haye hadda diyaargarow fiican baa galnaa waa loo diyaargaroobaya aad iyo aad baa loogu diyaargaroobaya haddeer beenooyin baa jaraya hadda jastaan waxaan rabaa teedii berihiinaan boonooyinkii diyaariyo qaarna waaba diyaariyo boonooyin baa la qaadanaya qof walba boonadaas lambar one ilaa iyo intaasay ku dhamaato ilaa ma- malaayiin ama boqol ama laba boqol ama saddex boqol ama sideed boqol intay doontaa ku dhamaato baawadeynaa malaayiinta saasay marka kusoo qaybgalayaan haddii aan la idmo boonooyinkaas ay qaadanaya saasaan ugu diyaargaroobay qofka yar iyo qofka weyn ma isku si a ugu saartaan dhinaca dhinaca lacagta maya qofka weyn waa ilaa toban doorar shan toban doorar mararka iidaha qofka yarna waa ilaa shan doorar lix doorar afar doorar ilmaha sii kala yar yihiin ilaa afar doorar aada u yar maha ugu yar aada saddex doorar iyo bar saddex doorar meelahaas weeyaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haatana dhinacii qasiidooyinka aynu u leexano waxaan idinku soo maqan mid ka mid ah qasaa'idka
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان bishan ramadaan badhaadhiyo barwaaqtaynoo sidayo bishan ramadaan badhaadhiyo barwaaqtaynoo sidayo barwaaqtaynoo sidayo khayrad badan baa ka buxe ayaanku qofku ku bego gabogo gabogo sadoo habayile مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صبتان كباري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحة صبتان كباري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحة روحي بوعشيك صباحة بلانك ايه با وقاضي ayaanku qofku ku bego kabogo kabogo sadoo habayrin marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan waya marxaba bika ya ramadaan tobanka hore waa bisharo naxariis la baaxad weyniyo tobanka hore waa bisharo naxariis la baaxad weyniyo naxariis la baaxad weyniyo bishani raxmaday la bilataa ayaanku qofku ku bego kabogo kabogo fursadoo habayleen marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan waya marxaba bika ya ramadaan tobanka dhexa ee bartamahana dunuubteenii badnaydba tobanka dhexa ee bartamahana dunuubteenii badnaydba dunuubteenii badnaydba boqorku naga saamaxaaye ayaanku qofku ku bego kabogo kabogo fursadoo habaylin مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان طبك الضنب وبفادة بلاديو بلول كنارد طبك الضنب وبدبدة بلاديو بلول كنارد بلاديو بلول كنارد bayaan aan uga xorowne ayaanku qofku ku bego kabogo kabogo sadoo habayri marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan waya marxaba bika ya ramadaan waxaad la baxdaa adduunyada dib iyo baaska xijabo waxaad la baxdaa adduunyada dib iyo baaska xijabo dib iyo baaska xijabo berina kasii horreeye habaalmeeni ruuxa baahane kabogo wax sii dhiiga meydka aakhiro marxab marxab ya ramadaan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان أبو بركم بور الذهبات هدو كبحضا مدنانو أبو بركم بور الذهبات هدو كبحضا مدنانو هدو كبحضا مدنانو حباش بركو مرعي هبال مالي روح فهاني كبغو وسيدي بيت كاثر مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
marxab marxab iyo ramadaan heestaas intaas kaga nimaad qasiidadaan idhaahda intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa mar kale noqotay horyaalka qaaradda yurub ee koobka champions leaga loo yaqaano shalay iyo habeenkii xalay ahaana waxa ay weli ka dabaaldegayeen magaalada madrid haase ahaatee aan ku hormaro ciyaarta kama dambaysta ah ee ciyaarta kubadda kolayga ee dalkan maraykanka oo labada kooxood ee golden state oo ka dhisan gobolka california iyo cleveland oo ka dhisan gobolka ohio ay kulankii labaad habeenkii xalay ahaa isku herdiyeen kulanka labaad oo ahaa kulan aad u xiiso badan islamarkaasina guuldarro ay ka soo kabanaysay kooxda cleveland cavaleres ayaa xalay loogu daray guuldarro kale oo boqol soddon iyo labo ayaa lagaga badiyey halka ay cleveland kala timid boqol toban iyo saddex dhibic ciyaaryahanka kevan duran ay kooxda kubadda kolayga ee golden state ka soo iibsatay amaba ay kala soo wareegatay kooxda o k c ayaa waxa uu muujinayaa ciyaar wanaag waxa uuna habeenkii xalay ahaa u dhaliyey kooxdiisa soddon iyo saddex dhibcood wiilka ay kooxdu ku duusho horena kooxdan koobka ula qaaday stephen cory ayaa isaguna tirada ku daray soddon iyo laba dhibcood oo kale lebron james oo aada moodeyso in ay kooxdiisu taageero fara badan siinaynin waa ciyaartooyda isaga garoon kula jire eh ayaa isaguna labaatan iyo sagaal dhibcood dhaliyey walow uu dadaal fara badan muujiyey kulanka kan xige ee saddexaad maalinta arbacada ah ayaa labadan kooxood iskagu- iskaga hor imaan doonaan oo ay ciyaartu u wareegi doontaa magaalada cleveland ee gobolka california aan idhaahda ee gobolka ohio haatanna qaaradda yurub iyo koobka qaramada yurub kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa toddobaadkan waxa ay noqotay horyaalka qaaradda yurub oo waxa ay sabtidii afar iyo hal ku dharbaxday kooxda yuventus oo iyadu guuldarooyinka koobkaasi muddo fog daris la ahayd buffonna waxa ay seejiyeen inuu koobka keliya ee ka maqan ku guulaysto halka cristiano ronaldona uu taariikh hor la dhigay oo markii ugu horreysay suurageliyey kooxda real madrid in ay laba koob oo isku xigta ay qaaddo sidoo kale macalinkooda zinadiin sadan ayaa isna waxa uu noqday macalin laba sano oo isxigta ku guulaysta koobkaasi haddaba waxaa isweydiin leh dabaaldega iyo damaashaadka iyo farxadda taageerayaasha iyo ciyaartooyda muujinayaan ka sokow kooxda real madrid ma la odhan karaa haatan iyadaa booskii kala baxday barcelona marka la eego ciyaartooyda ay haysato iyo sida u ciyaarayso waxaan jeclahay arrintaasi inuu ila falanqeeyo irshaad manafesto ah wariye ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta oo ku sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee irshaadow waad la socotay sida ay ciyaarahan muddaba usoo socdeen kooxda real madrid Ee dad fara badan hadda waxay isweydiinayaan real madrid messi iyo barcelona boosi ma kala baxeen maxamed mascade aad baad mahadsan tahay runtii en, eh, sida muuqata kooxda real madrid haatan waa kooxda ugu awoodda weyn ee kubadda cagta waxaana taasi ku muujinaysaa inay noqotay kooxdii ugu horreysay ee koobkan difaacata iyagoo markii labaad oo xidhiidh ah koobkan ku guuleystay waxaana ka guuleysteen haatan kooxda yuventus oo aan la saadaalin karinba iyaga laftooda in laga badin aan la filayn oo labada kooxoodba markii hore ciyaartu aanay bilaaban lalahaa real way qaadi kartaa yuventusna way qaadi kartaa balse awood saa'id ah oo afar gool iyo hal final ay kaga badisay kooxda yuventus oo caan ku ah talyaaniga markay tahay danka difaaca waxay taas sheegaysaa in awoodda weerarka ee real madrid uu xoogan yahay weliba markaanu eegno ciyaartooydii difaaca ahayd oo weerar soo qaaday sidoo kalena finalkii goola dhaliyey waa tahay irshaad ee waxaa xusid mudan weliba in zinadiin sidaan sida aad sheegtay uu xilli ciyaareedkan iyo kii ka horreeyaba uu kooxda waday laakiin kan waxaa suuragal noqotay inuu la liiga iyo isku darsado ee champions leaga kii horena uu champions league ku guulaysta waa tahay dhegaystayaal inta ayaan kusoo gabagabay ciyaaraha ee toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay maxamuud mascade xubinta ciyaaraha nala socodsiinaya haatanna dhinacii qasiidooyinka ayaan mar kale dib u jallaacaynaa qasiidadaasina waxay gabagaba u tahay idaacadda iyadii duhurnimo ay si wada jira idinla socodsiinayeen saare cidle nuur anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ah tan iyo intaynu idaacadda afarta galabta hawada ugu kulmayno waxaad leenahay ramadaan mubaarak
Thank you.